fun.
barnaamijka dhallinyarada maanta
toolaanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaada ah siddeed iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixda iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah imtixaanada shahaadiga ee dugsiyada sare oo shaab samiya uga socda magaalada laascaanood imtixaankan imtixaanka hore wuxuu kaga duwan yahay manhajkayga baana loogu keenay maasha allah waxaan wada garanayna baana loo keenay de oran mayno waa imtixaan haadho weli dhexdii baanu kaga jirnaa maasha allah waxaanu filanaynaa e balaas iyo wada b balaas inaanu helo iyo darajooyin sare maanta horta imtixaankii baa noo socday alxamdulilah waad aragtaan xiisadiis saddexaad baanu soo dhiganay waxaa kaloo noo hadhay toddoba xiisadood baa noo hadhay
waxaa sidoo kaleeto inta barnaamijka aan ku guda jirno aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ka furay xarun samaysa kafeega oo mataan la ah xarun kafeega samayso oo ku taala dalka talyaaniga kaalimihii heesaha ayaanan ka marrayn barnaamijka
adoo jannay ahaade haween ku aad jooji maayo adoo jawi caashaq doonay marnaba guji kaari maayo
waa tahay ciyaarihiina waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiil dalka shiinaha ayaa sheegay maanta oo talaada in tirada dadka ku dhintay laba dhul gariir oo xoog leh oo ku dhuftay gobolkaasi ay gaarayso ugu yaraan laba iyo toban qof dhulgariirkaasi ayaa saqdi dhexe waxaa la sheegay in uu ruxay halkaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen dad gaaraya boqol iyo shan iyo labaatan qof mas-uuliyiinta shiinaha ayaa sheegay in dhulgariirka uu ka dhacay dhulka miiga ah meel ku dhow magaalada janing ee gobolkaasi telefishinka shiinaha ayaa sheegay in dadka u gurmaday goobta dhulgariirka ay dad nool ka soo saareen burburka hoostiisa dadka degan magaalada jonqing oo laba boqol oo kilomitir u jirta halka dhulgariirka uu ka dhacay ayaa waxa ay ku warrameen in ay dareemeen ruuxitaanka dhulgariirka uuna guryo waxyeeleeyey wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanka ayaa sii daysay sawiro muujinaya in iiraan ay weerartay laba markab oo waday saliid isagana kala gooshayay gacanka camaan asbuucii hore sawiradaasi ayaa waxa ay muujiyeen wixii maraykanku uu ku sheegay inay ahaayeen in sida iiraan la yiri ciidamadeeda ay u qaadeen miino aanan qarxin dhinaca markab laga leeyahay dalka jabaan waxaa sidoo kaleeto sawiro kale ay muujinayaan halka miinadaasi ay ku dhejinayeen isla wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka waxa ay sheegtay in god weyn uu ka qodmay oo la arkayo meesha miinadaasi ay ku dhejinayeen
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay magaalada laascaanood in ka badan kun iyo shan boqol oo arday ayaa waxa ay u fadhiyaan imtixaanka shaadiga ah ee dugsiga sare kaasoo qayb ka ah imtixaanka looga qalin jebinayo dugsiyada sare ee somalilan wariyeenna laascaanood cabdikariim olol ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah ardada imtixaankaasi ka qayb gelaysa warbixintan ayuuna noo soo diray guud ahaan gobolka sool waxaa ka socda imtixaamada shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool arday gaadhaysa kun iyo shan boqol oo arday ayaa guud ahaan gobolka sool u dareeray imtixaanaadkaasi qaar ka mid a ardayda imtixaanka gelaysa ayaanu waxaanu wax ka weydiinay imtixaanku siduu u socdo iyo waxyaabaha ay rajaynayaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim xuseen ku nool magaalada laascaanood dhigta dugsiga sare ee muuse yuusuf secondary school hadeer waxaan u qalinjabeynaa jaamacaddii waxaan ka qalinjabeynaa foonfoor alxamdulilah maasha allah aad buu intixaankan u fiican yahay intixaanada hore aad buu uga fiican yahay maanta saddex baanu galnay saddex cashaanu galnay waxaa noo hadhay saddex casho khamiista noo dhammaanayaa saasaan rajeynaya aad u guulaysano weli ee balaasaan aad u helno insha allah tacala bal waxaad iga warantaa qaabku intixaanku soconaya iyo casharada iyo guud ahaan dhallinyaradii hore ee intixaamadii hore geli jirtay waxyaabaha kuga duwan yahay muxuu yahay markaad eegteen intixaankan siduu u qoran yahay balse anagu manhaj baan la helnay naloo dhigayo intixaanaadka naloo ku keenayo dee saasaan ugu fudaada intixaankaygu inaan aad maanta ula qabsanno uusan wax dhibaataa nagu keenin ama wax walba uusan nagu keenin balse dhallinyada hore dee manhaj ma lahayn laakiin annaga hadda sanadkan manhaj baa naloo sameeyey manhajkiisa midka naloo dhigay waan ka qayb galnay waan dhiganay intixaanka nalku keenaya waxa nalaku keenay baan haddana kaga shaqeyna wax walbaan qabnaaba ma jirto waxaan rajeynaya ebalaas haddii ilaahay laga guulgalo insha allah magacaadoo ku bilaabaya bal ka waran maadadaad maanta gasheen bal nooga waran magacaygu waa cabdiqani maxamed cabdi runaantii horta maadadan maanta galay aad bay u jilicsanadii maadooyinka kaleba wax itixaankan adag mau jiraan dee casharadii naloo dhigayay unbaa lagu keenay wax cabashaana ma jiraan sidii casharada naloogu keenay sidii casharada naloogu dhigi jirayba intixaanka naloogu keenay wax ka baxsana nalama keenin maadooyin badanna rajo kaleenahay baa jira maadada gaar ahaan maadada tarbiyada iyo maadada xisaabta iyo tan fiisigiska saddexdaaba waxaan ka leeyahay rajo insha allah ebles baan rajeynaya ano laftigay dee sidii naloogu dhigay keliya baana loogu keenay wax ka baxsana maysan jirin wax dee caqabad nala kulantayna maanu arag insha allah dee guul baanu rajeynaynaa dhammaan ardayda ka qaybgelaysa imtixaanka iyo anaguba magacagaadoo ku bilaabaya baliga waran intixaankaad u fadhiisateen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cali axmed waxaan joogaa gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood waxaan dhigtaa muusiyiisu dugsiga sare maanta horta imtixaankii baa noo socday alxamdulilah waad aragtaan xiisadii saddexaad baanu soo dhiganay waxaa kaloo noo hadhay toddoba xiisadood baa noo hadhay marka wallahi guul baanu rajeynaynaa imtixaankana waanu runtii iskuul dooliya anugu dhigtaa aad iyo aad baan ugu farxsanay madaxweynaha hadalkiisaasuu yidhi dee waa runoo nin kastaba wuxuu shaqaystuu leeyahay ninkii ee shaqaystay eediisu leeyahay ninkii bi shaqaystay bidiisu leeyahay waana runaa cadaaladdu ha noolaato markastaa jirto bal ka horan waxyaabaha laydinkula teliya inaad iska ilaalisaan intaan imtixaamaad ku jirtaan maxaa ka mid a waxyaalaha layidhi iska ilaaliya waxaa layidhi qishka badan iska ilaaliya waxaa layidhi mablada iska ilaaliya waxaa layidhi jikaarka aad macliminta jikaaraysaan iska ilaaliya waxaasoo dhan baa layidhi iska ilaaliya wixii dhibaato u keenaya imtixaanka o dhan baa layidhi iska ilaaliya qaar ka mid a hablaha iyagu imtixaanka u fadhiya ee imtixaanka siday u arkaan iyo siduu ugu socdo ugu horreyn adoo magacaa ku bilaabaya bal nooga warran imtixaanka bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa farxiye cabdirashiid axmed waxaan ka mid ahaa ardayda sana dugsiyeedka jeysiga imtixaanka ku galaysa dugsiga sare ee laascaanood muse yuusuf secondary school dhammaan horta ilaacadda v o a iyo dadka dhegaysanaya qof kastaaba taytal ku leeyahay baan ku salaamayaa tan xigta waxaan aad ugu mahad celinayaa hooyadii macaan iyo aabbaha oo igu soo taakulay igu soo dhirigeliyey inaan maanta imtixaankii shahaadiga ahaa u fadhiisto ee dugsiga sare muse yuusuf waxaan aad ugu mahad celinayaa macalimiintaydii maamulahaygii dhammaan wixii garabkayga ahaa ee ila taakulaynaya mar kastaaba dee garab joogay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa imtixaanku siduu u socdo iyo maadooyinka aad gasheen iyo sida uu yahay bal nooga waran bismillahi raxmaan raxiim horta imtixaanku caadi buu noogu socdaa sidii la rabay buu noogu socdaa imtixaankan imtixaanka hore wuxuu kaga duwan yahay manhajkayga baana loogu keenay maasha allah waxaan wada garanayna baana loo keenay dee oran mayno waa imtixaan haadho weli dhexdii baanu kaga jirnaa imtixaan jilicsanna oran mayno dee waan waxaanu soo gallay waxaanu wuxuu yahayba annaga uurkayga ku og maasha allah waxaanu filanaynaa ee balaas iyo wada b balaas inaanu helo iyo darajooyin sare bismillaahi raxmaan magacayga waa samiro aada xuseen waxaa kalooga mahad celinayaa waalidiintayda ila soo dadaash intaana isoo gaarsiisa aqoontayda waxaa kaloo magahad celinayaa oo kale macalimiintayda maamulayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh waxaanu dhiganay waa nalagu keenay ardayda hore waxay ka cabanayeen manhaj kale in lagu keenay wax kale laakiin maasha alla inta anagu dhiganay baa nalagu keenay insha allah ardaydo dhanna guulba bismillaah magacayga waxaa weeye shukri aadan waxaan dhigtaa hablaha ka mid ah baan ahaayee muse yuusuf secondary school haddana imtixaankas meel wacan buu noo marayaa waxaan soo galnay fiisigis iyo bismillaah anigu waxaan ku wanaagsanaa maadooyinka haddaan ku bilaaway maatiska iyo juqraafiga iyo histariga insha allah khayr baan rajeynaya cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
cabdikariin olol aad ayuu u mahadsan yahay markana ah dhinacii fanka iyo heesaha bal haddaan eegno ibraahimow waxaan soo qaban lahaa dayaxdal nuurshe waa fanaan da'yar iyo heeskiisa farxiya
adoo jannay ahaade haween ku agjoojin maayaadoo jawi caashaq doonay marnaba guji kaari maayo adoo jannay ahaade haween ku agjoojin maaya adoo jawi caashaq doonay marnaba guji kaari maayo hadda adiga jirin adduunka gacanoy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maya qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadda adiga jirin adduunka gacanoy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maya qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadira jirin adduunka gacalooy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadira jirin adduunka gacalooy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney dareenku jiliinka weyne oo faanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne oo faanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo maxaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujuubi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujuubi maayo hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qalilula hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo macane hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo qurux badan jacaylkana diidi maayo qalilula hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo qalilula jacaylkana diidi maayo macane dareenku jiliinka weyne oo faanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne oo faanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qalilula naadadina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan mayo farxiyoy dhibkana kugu daawan maya qurubkada
dayax dalmarsha ayaa dhegeysanayseen iyo heestii farxiya dhallinyarada ayaa xilligan waxa ay qeyb ka yihiin fikradaha maalgashi ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maxamed cabdulqaadir waxa uu ka soo laabtay dalka talyaaniga waxaana muqdisho uu ka hirgeliyey fikir ganacsi oo ah meel si gaara loogu iibiyo qaxwaha islamarkaasna la mataanisan cofe joya ee dalkaasi talyaaniga maxamed cabdiqaadir ayaa wuxuu qabaa inay tahay in loo adkaysto duruufaha amni ee xilligan ka jira caasimadda kadib markii qaraxii ugu dambeeyey uu ka dhacay meel u dhow maqaayadiisa warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle maxamed cabdulqaadir cumar waa wiil dhallinyaro ah wuxuu ka mid yahay dhallinyarada dib ugu soo laabatay dalka wuxuuna maalgashi ka sameeyey muqdisho maxamed wuxuu muqdisho ka suurageliyey goob si gaar ah ugu adeegto adeegyo ay ka mid yihiin kafayga wuxuuna xaruntiisa la mantaaneeyey xarun ku taala wadanka talyaaniga waxaa lagu magacaabaa kafayjooya haddaba adeegan ayaa ahaa mid dad badan ay aaminsan yihiin in dhallinyaradu maalgashi ku samaysan karaan dalkooda sideebay ku timid aragtida ah inuu kusoo laabto muqdisho kadibna uu maalgashi ku samaysto ha wallaahi abdiqaadir arrinta waa sax waaye way jirtaa kafeegan waxaan furnay hal sano ka hor waxaan u furnay magaalada markaan kusoo noqday oo aan arkay culaysyada xagga kafeega ka jiro iyo maaragtay shakhsiyaadka u baahan inay kafee guryahooda ku cabaan inay mashiinadii iyo waxay gataan markaasaa aragtida ay dhalatay markaasan kadib ayaa maaragtay kambanigan iyo waxaan la xiriirnay sidaan ku furnay xarunta kafee joha dadka ganacsiga sameeya ayaa aaminsanayn in ganacsiyadan hoose sida hirgelinta xarun lagu shaaho ama kafay samaysaahi aysan ahayn maalgashi laakiin maxamed wuu ku qanacsanaa aragtidan maya xaruntu waxawaaye adeegyo badan ay qabataa kafeega markii horeeta annaga waxaan ugu talagalnay xarun kafeega laga gato iyo mashiinada kafeega sameeyo oo sida adduunyadao dhan ay ku wada taalo meela kafeega laga iibsada dukaaman taasoo kaleetaan ugu talagalnay kadib markaa aragna dadki inaynan hore fikirka magaalada kaga jirin meel kafeyga lagu iibiye keliya dukaan furan iska jirin ay dadka maaragtay rabaan maaragtay fikrada xoogaa in wax ay tastigarayaan cabaan inay helaan markaasa waxaan ku darnay in maaragtay cabistina la helo kafeygiioo oo maaragtay budo ah oo asigoo kaabsulihi ah asigoo dhowr nooca in meesha lagu gado marka taas ayaa maaragtay keentay in waxay lacabo markii la dareemay kadibna ay dadki dhahaan waxaan waa waxaan u baahneen qaarna guryaha u qaataan qaarna meesha markii uu maxamed sameynaya maalgashigan dad badan ayaa saluugsanaa aragtidan maalgashi oo la yimid balse hadda dad badan ayaa xaruntan kusoo tiigsada
run waaye markaan furayna waxaa la dhahayay dad badana waxay aaminsanayeen markii dambe see noo sheegeen markii horena lama hadlaynin mana noo imaan jirin waxay aaminsanaayeen in xilligan iyo kafey meel lagu iibiyo iyo mashiine iyo kafeygiyo buday waxaas in magaalo ayn ka suurtageli karin markii dambe arkeen in kastamar iyo dad badanoo macaamiil waxaan yeelanay ayagaa naga mid noqday ayagaa maaragtay noona dhahay waa mahadsantihiin waxaan markaa furayseen waxaa aaminsaneen dad iska yimid wadanka oo maaragtay meelahaas waxay kusoo arkeen ka furay meeshaan ayaa ah mataqaanaa idiin maleyneynay laakiin hadda waxaan aragnay baahidii in anaga naftigeenana keentay oo meeshii aan qeyb ka noqonay dadka maaragtay wax ka gato oo imaado kafeega waana wax maaragtay dukaan kafeega lagu gado caalamka o dhan wuu ka jiraa maaragtay
su-aasha weyn ee la isweydiinaya waxay ahayd midaynta labada goob ganacsi ee ku kala yaala wadamada soomaaliya iyo talyaaniga sida xarunta kafayjooya oo qaybteeda kale ay ku taala wadanka talyaaniga marka magacu bixinta labadan xarumood dadku inaad mantaanaysaan oo adeeg iskumida lakala lagu bixiyo sideeba loo arkaya wallahi xaruntan horta itaaliya keliya beeskeeda ugu weynaa itaaliya ah hooyadeeda meesha hooyada ay katay ku taala ayaa itaali ah laakiin xarumo badan ay leedahay oo ah bariis berlin iyo new york iyo maaragtay malaysia iyo africa oo saddex wadan ay kaga taalo kafejoya brandnameka magacaan ah oo franchise ah marka annaga markii aan inta furaynay muqdisho soomaaliya in maaragtay ay ka shaqayso ayaan usoo qaadanay sidaasaan ku furnay haddana markii oo dadka ay magaca adeeg isku midaa laga bixiyaa xarumahan ha adeeg isku midaa laga bixiyaa waxyaale inkastay dhiman yihiin weli ay suurtageli inaan ku darno waxbaa ka dhiman laakiin waan bilownay oo qeybo ka mida adeega joya ay bixiso adduunka meelay kaga taalo waan bixinaa hadda inta xamaraan ku bixinaa annagoo la tartami rabno inaan maaragtay wadamada afrikaanka ay ku taalo inaan la mid noqono
daruufaha amni ee muqdisho ka jiraahi waa mid aan indhaha laga qarsan karaynin haddana maxamed wuxuu ka mid yahay dadka aaminsan in qof walbaahi uu leeyahay dalkiisa marka laga hadlaya amniga weliba meesha xaruntaada ku taalo waxbaa ka dhadhaca qarax ugu dambeeyey xaruntan ganacsiga meelahan buu aada u saameeyey u adkaysiga aafooyinkan oo kale go-aanka siad ku gaarteen wallaahi waxa dhacay annaga maaragtay wax aanan aanan maaragtay aan shaqo ku lahayn waaye laakiin wixii maaragtay imaado waa inaan dib u samaysano waxaana wixii markaas maaragtay oo dhibaato naga soo gaaran inaan maaragtay aan aan dib maaragtay inaan usoo kabano haddana dib shaqadii ugu noqono aan mar kasta raadino waxa aan raadinayna waxaa waa annaga inaan maaragtay waddankeennii aan wax gashano oon ku noolaano oon maaragtay si oon nolola ka raadino wixii ilaahay keenana waan aaminsanahay qadarta
maxamed iyo dhallinyaro kale oo badan oo maalgashiyo aragti ah ka suurogeliya muqdisho ayaa aaminsan in wax walba oo dhacaa muhiim ay tahay in ganacsigu ula yimaado adkaysi waana mid ka mid a midda guulaha lagu gaaro sida uu sharaxayo maxamed cabduqaadir
maaragtay waxaa waaye markaa hadaf leedahay oo meel usii socotid maaragtay waxaa waaye hadafkaada inaa gaarta anaga hadafkeena ganacsi waxaa waaye in waddanka oo dhan jooya laga hirgeliyo oo xarumo badan ay ka yeelato wadamada adduunka oo kaleeto iyo sida meeshaan iyo maaragtay inay ku faafto soomaaliya oo maaragtay soomaaliya kafeega laga cabaayo iyo dadka maaragtay ki talyaaniga iyo mid maaragtay qualitygaas meesha inuu ka jiro midaas waa waxaan raadinayna annaga marka waana maaragtay insha allah waa gaaraynaa waqtigeeda doolida cabdulqaadir okay barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
waa hagaag weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan markana axmed cali sheekh ayaa istuudiyaha nagu soo biray bal ciyaarihii iyo wararkii ugu waaweynaa axmed
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno kooba amerika oo ka socda dalka brazil hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay dhacay dalka jabaan oo la kulmay dalka jili waxaa looga adkaaday afar gool iyo waxba oo dalka jili ayaa bediyey sidoo kale kulamo kale ayaa iyagana caawa dhici doona dalka boliviya iyo dalka beru ayaa is arki doona brazil oo koobka martigelineysana waxay la ciyaari doontaa dalka venezuela wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub michel balatini ayaa waxaa su-aalo weydiinaya baarayaal ka tirsan dalka faransiiska oo ka hortaga musuq maasuqa iyada oo loo heysto eedeymo la xidhiidha qaabkii dalka qatar loogu abaalmariyey martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka balatini oo lixdan iyo saddex jir ah ayaa waxa uu xilligaasi ahaa guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta yurub ee uefa waxaana xilkaasi laga qaaday oo ciyaaraha oo idin laga mamnuucay sannaddii iyada oo lagu eedeynayo inuu geystay xadgudubyo xagga anshaxa ah xidigii hore qadka dhexe xulka kubadda cagta faransiiska iyo ku guulaystihii abaalmarinta baalonde oo muddo saddex jeer ah ayaa waxa uu beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey qatar ayaa waxa ay martigelinta koobka kaga adkaatay dalalka maraykanka austraaliya iyo south kuriya iyo sidoo kale jabaan balatini ayaa waxaa hadda uu ku jiraa xabsi waxaana su-aalo weydiinayaa guddi baarayaal ah isagoo ku sugan magaalada layidhaahdo nantere ee ku taalla duleedka galbeed ee magaalada caasimadda ee baariis saraakiisha ayaa waxa ay baarayeen eedeymo la xidhiidha musuq maasuqa koobabka adduunka ee iyo ayadoo aad loo rumaysanyay in dalalka qatar iyo ruushku ay bixiyeen oo ay lacag siiyeen saraakiil ka tirsan fiifa si ay ugu guulaystaan in ay koobkaasi martigeliyaan qatar sidoo kale waa ay beenisay dhammaan eedeymahaasi dhinaca kale kooxda kubadda cagta westham ayaa la rumaysan yahay in ay si hoose u sheegtay in ay diyaar u tahay inay iibiso ciyaaryahan ciise diyoob oo kooxda manchester united ay doonayso hase yeeshee waxa ay doonaysaa in ay hesho lacag gaaraysa lixdan milyan oo geni warbaahinta dalka ingiriiska ayaa waxay maanta qoreen in kooxda manchester united ay doonayso in ciyaaryahankaasi daafaca ka ciyaara ay iibsato balse ay markaasi yaboohday lacag gaarisa afartan iyo shan milyan oo pound taasi oo kooxda westerham ay ku gacan seertay kooxda westerham ayaa waxa ay sidoo kale doonaysaa in heshiis kasta oo ciyaaryahan ciise liyob looga iibinayo kooxda manchester united uu qayb ka noqdo ciyaaryahan kale oo kooxda united ka tirsan oo dhinaceeda soo mara oo aan magaciisa la shaacin ciyaaryahankaas ayaa la sheegay in kooxda manchester united ay diiday ilawareedyo ku dhow ciyaaryahan ciise diyob ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in kooxaha b s g iyo barcelona ay sidoo kale doonayaan xiddigan u dhashay dalka faransiiska xubintii ciyaarahana waa nigrintaas
aad ayaad u mahadsantahay axmed cali sheekh sida aad nooga dhejisay ciyaaraha haatana bal xaggii muusiga waxaan idiin soo qabanaynaa heestal kudhigeed wehe toosan waa kan xabad muuse
waa tahay toosanay bal allaha kuu daaya xabad muuse oo heeskaasi toosan idaacaddeenni ayaan kusoo gebagabeynaynaa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo saare cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonnana waxaan idin leenahay nabadgelyo